hagaag dhegaystayaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii gurmudka abaaraha gobolka gedo ee waxaad la socotaan in gobolka gedo deegaano badan oo ka tirsan ay ku dhufteen abaaro ba'an kuwaas oo aan ilaa iyo hadda wax gurmud gaarsiiyey aysan jirin khadka taleefanka ee degmada garbahare ee xarunta gobolka gedo waxaa hadda ku jira gudoomiyaha degmadaasi nuur sheekh maxamed buraale gudoomiye nuur soo dhowow
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay idaacadda gada times waadna ku mahadsan tahay xiriirka xiriirkaad noola soo xiriirteen aad baan idinkaga mahadcelinayaa sidaad u danaynaysaan inaad bulshada soomaaliyed wax u qabataan hagaag gudoomiye waxaad nooga warantaa ee, abaaraha gobolka gedo hadday jiraan deegaano ugu daranse ee, maxaad ka xusi lahayd guud ahaanna waxaad noo dulmartaa bal abaaraha ka jira gobolka gedo iyo saameynta ay reebeen
Eh, aad baad umahadsan tahay gobolka gado eh, waxaa ka jira abaar aada u bacan oo xaaladoodu ay halis ay tahay oo saameeyey dhammaan eh, dadka degan miyiga iyo magaaladaba waayo dadka miyiga iyo dadka magaalada labadoo noloshooda waa isku tiirsan tahay Eh, sidaas awgeed waxaa ka jira abaaro baan oo ka- ay ka mid tahay abaarahaas ay ka mid yihiin xagga biyaha xagga cunnada iyo xagga caafimaadka saddexdaba waa tahay
xagga eh, eh, biyaha dadku oo waxa ay ku noolaayeen tuulooyinka magaalooyinka u dhow dhow magaalooyinka oo dhan dadkii marka biyihii baa ka dhamaaday oo biyihii dhulka dageeli jira alagacmeedihii waa laga cabi jiray alagacmeedihii baa biyihii ka dhamaadeen dadkii waxay ku soo aruureen magaalooyinkii Eh, waxaa kaloo jira webiyada laga cabi jiray webiyadana biyihii waa ka dhamaadeen ilaa amarkii dadki marka waxay isugu yimaadeen eh, magaalooyinka waaweynaa bay isugu yimaadeen biyahoona ma ahan biyo ku filan laftooda magaalooyinka ay isugu yimaadeen markaan soo qaadano gudoomiye magaal degmada aad gudoomiyaha ka tahay oo kale abaartan sidee u saameysa
Eh, magaalada anigu aan aan gudoomiyaha ka ahay waxaa hoos yimaada ilaa iyo sideetan tuulo Eh, abaaruhuna waxay u saameeyaan si aada u adag oo la dhihi karo waa xaalad biniaadamnimo u baahan waxaad arkaysaa neefafka xoolaha sida idaha oo kale neef ida ah oo dhogortiisa ay daaqayaan ilmihii yaryaraha oo dhalay neefka weynaa oo dhogorta ay ka dhamaatay oo arkaysaa ne- guduudda ho- ne- ka- ka- ay ka dhamaatay dhogortii oo hilibkiisii gududan uu saaray baad arkaysaa waxaasuna waa baahi xagga daaqa ka jirto yalaan aad u baahna waa ay jirtaa waxaana hadda ugu sii ugu sii daran eh, meelaha la yidhaahdo beday eh, soonaha tuuri barwaaqo eh, meesha la yidhaahdo maykaa reebay soona maykaa reebay rees qode soona alcadde soona faaweyn dhammaan dhulkaasoo dhan waxaa aad u hayo abaar aad u baahan oo u baahan binaadinimo u baahan wax gurmada oo ilaa iyo hadda idin soo gaaray ma jiraan adinka ka maamul ahaanse wax isxilqaan ah oo aad samayseen ma jirta
waan isku daynay inta tabartayadaa waan isku daynay dadkii soo barakacay oo ilaa iyo hadda saddex kun oo barakacayaal oo kasoo kaga barakacay ururka kasoo barakacay iyo meelihii dagaalada ay ka dhaceen sida alcad oo kale iyo saar meelihii dalka kasoo qaraa walbana kor saaraa ayaa waxaa haddana nagu soo fiiray eh, dadkii baadiyaha deganaa oo xoolihii ay abaar ku dhaafisay Hagaa.
oo xaalad aad u adag marka wixii anaga tabartayada oo aan qaban karnay waan isku daynay laakiin ma kaafi karno oo maba maba qaban karnaba wixii aan isku dayi karno waa inaanu dadka eh, aan ula gurmano unu qaybqaybino ilaa hadheerna ma jiraan hay-adaha samafalka eh, iyo muxuu ahaaye cid kale oo na taakulaysay oo arrimahaas naga taakulaysay ma jiraan Eh, oo aan dhihi karno xataa cid naga socdaysa ma jirtaan dhihi karnaa idaacadda gadanid baa noogu horeysa waa tahay gudoomiye ee, magaalada ee, garbaari baad gudoomiye ka tahay waxay hoos tagtaa gobolka gedo gobolkiina wuxuu ka tirsan yahay jubbaland silsiladaas tixan ee dhinaca maamulka ah wax idinka soo gaaray oo gurmada ma jira
Eh, waa mahadsan tahay eh, gobolka gado dhammaan eh, waxa uu ka- ku- ku- waxa uu ka tirsan yahay maamul goboleedka jubbaland dowlad goboleedka jubbaland eh, qalbiga waa ka jecel yihiin inay wax qabtaan laakiin ilaa haddeer ma jiraan wax naga soo gaaray oo oo oo calafa ma jiraan
waa tahay marka ee, xiriiro aad la samayseen ma jiraan adinka laftiina oo aad ku dalbanaysaan in dadkaas loo soo gurmado maadaama maamulkii dadka iyo deegaanka matalaya ay iyagu yihiin
waxaa way jiraan eh, waanu la sameynay xiriir waan la sameynay balse ilaa hadda xilliga lagu jiray iyo xaaladda lagu jiray weli ma jiraan wax caawin oo naga soo gaarin laakiin waanu isku daynay inaan waan la hadalnay eh, weli laakiin wax naga soo gaarin ma jiraan
guddi waxaa jiro dhowaan la magacaabay oo loo magacaabay abaaraha jubbaland oo uu gudoomiye u yahay wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland darwiish xubin waxaa ka ahaa saan filaya maxamuud siidaadan oo horey xildhibaan usoo noqday gobolkana kasoo jeeda guddigaasi gobolka weli ma yimaadeen wax qiimeyn ase ma sameeyeen oo ku aadan arrimahaas abaaraha maadaama xarunta gobolka adigu aad joogto dadkaas waa waan maqalnay in dadkaas la sameeyo waan maqalnay waan nala soo xiriireen oo maamulka gobolka si toos ola soo xiriireen laakiin ma jiraan wax imaashaa oo ay la yimaadeen ma jiraan xilligii oo loo baahnaana waaba ma aysan nooma aysan imaan guddigaas abaaraha balse waan sugeynaa waxqabadkooda roobab ilaa iyo hadda wax gobolka ka da-ay ma jiraan waxaan ognahay gobolada waqooyi ilaa gobolada dhexe maalmihii lasoo dhaafay in roobab ay ka da-ayeen haba yaraatee wax gobolka roob ka da-ay ma jiraa labadii maalin oo lasoo dhaafay
waad maasan tahay cirku cir roobaad loo wajahay laakiin weli aad buu qoyalku loogu daran yahay wax roobab oo noo daayna ma jiraan
hagaag gudoomiye ugu dambeyn balbaaqaaga ugu dambeeya ee fariintaad u diri lahayd qurbajoogta ku dhagaysanaysa maamulka jubbaland dowladda federaalka fariintaada ugu dambeysa ilaahay ilaahay horta ilaahay baan ilaahay baan wax weydiisanaynaa asaga ayaan madarkiisa weydiisanaynaa inuu na- nagu deeqo Magac.
gacan minaadan naga soo gaaray namakaas ayaan ilaahay waan ka baryaynaa in eh, uu naga kaafiyo gacan gacan binaadan Haya.
oo gacantiisa weyn uu wax nagu siiyo Eh, dadka u dhashay eh, qurbajoogta u dhalatay eh, ummadda soomaaliyeed khaasatan gobolka gobe waxaanu leenahay bardadkiini waxay u baahan yihiin gacan qabasho waxaanu leenahay xilli gurmadaha yaa lagu jiraa degdega wixii aad awoodaan dadkeena u qabta oo soo gaarsiiya oo biyo qaamin ee dadku u baahan yihiin biyaha la gaarsiiyo cunta u baahan yihiin cuntada la soo gaarsiiyo dadku waxaa isugu darbaday xaalad abaareed saddexda laga daaysan jiray waa ba- waa gaajo iyo oon iyo colaad saddexda laga daaysan jiray oo isugu timid ee dalkeena oo qabtaanu leenahay aad baad u mahadsan tahay gudoomiye nuur sheekh maxamed buraale gudoomiyaha degmada garbaharey ee xarunta gobolka gedo oo shabakada wararka ee gedo times u waramayey ayuu kaasi ahaa waa kaaga mahad celinayna waraysigaaga
aad iyo aad baa mahadsantahay